aruurnimadii hore ee saaka guddoomiyaha gobolka banaadir doctor xasan maxamed xuseen ayaa usoo kal lahay sidii uu dhagax dhigi lahaa wadada ka tagta isgoyska ah banaadir aadana dhinaca isbitaalka madiina ee degmada wadajir ee gobolka banaadir wadadan ayaa muhiim u ah isku socodka bulshada iyo gaadiidka munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada doctor xasan maxamed xuseen oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in muhiimad weyn ay leedahay dhismaha wadooyinka maanta waa maalin kale oo weyn oo aan halkan ku dhagax dhignay waddada madiina ee degmada wadajir waddadan dib ayaa loo dhisayaa dib u dhis rasmi ah ayaa lagu samaynayaa waxaad ogsoon tihiin waddooyinka burbursan ee magaalada bulshada dhib weyn ayay ku qabeen isu socodka dadka iyo ganacsigana caqabad ayay ku noqdeen guud ahaan nolosha bulshadana way saameeyeen maamulka gobolka banaadir waxaa ka go'an inuu ka jawaabo baahiyaha bulshada nuuc kasta ha ahaadeene dib u dhiska iyo dayactirka kaabayaashuna waa qorshayaasha mudnaanta koowaad noo leh ee aan xafiiska la nimid haddii ilaahay yidhaahdo waddadan waa la dhisayaa shirkadda aan wada shaqayno oo aan bahwadaagta nahay ee docol ayaana dhisi doonta haddii ilaahay yidhaahdo oo laamiye kalena hore u soo dhistay waana waddo xidhiirinaysa laba isbitaal oo waaweyn oo muhiim u ah shacabka ku nool magaalada muqdisho annaga waa koontarolanaynaa waana la soo heshiinay injineerada dowladda hoosena ishay ku hay doonaan waxaana rajaynaynaa waddo taya leh oo cumri dheer yeelato insha allahu tacala inay ka soo bixi doonto maxaa la isla xisaabtanka iyo in mar walba si hufan bulshada loogu shaqeeyo la hubiyo tayada iyo waxtarka adeega dowladda hoose ay bixinayso waa ina howl mudnaan koobaad noole haddii ana maamulka gobolka banaadir insha allahu tacaalaa waxaan rabnaa dadaalkan ay dowladda hoose bixinayso waxaan rabnaa in laga faa'iidaysto waddooyinkana aan ilaashanno waddooyinka dhibaatooyin ayaa ku dhaco waxwaa dabiici waa wax rabbaani ah sida roobabka iyo biraaqda iyo markay ku dhacaan waa la gartay laakiin mararka qaarkood waxaa dhaco shirkadaha serviska bixiya qaarkood inay waddooyinka jeexaan iyadoo habraac saxa aan loo marin arrintaas waxaan u samaynaa habraac rasmi ah oo la faafin doono waxaan rabnaa shirkadahaas waxaan ugu baaqaynaa qodobka koowaad shaqadiina waa la dhiirigelinayaa caqabadleedu ku noqon maayo laakiin waxaan rabnaa shaqadiinina inay qabsoomto isla markaasna wax dhibaato iyo darar ayna u geysanin shaqooyinka hore loo soo qabtay ee bulshada muhiimku ahaa sida waddooyinka dhisan